asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubintayna murtada maanta intayna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee sida joogtada aynu ugu falanqayno afkeenna hooyo iyo waxyaalaha ku dhex jira ee ah sheekooyinka caanka ah ama xikmadaha iyo tusaalayaasha iyo digniinta iyo madadaalooyinka intaba isugu jira xubinteenna murtada maantana idamka eebba waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi saddexbaa baraha bulshada laga helaa saddexbaa baraha bulshada laga helaa waa xilligan hadda ah tanu dee barahan bulshada ee hadda joog ayay cabiraysaa ma ah kuwii hore saddex ayaa baraha bulshada laga helaa saddex baa baraha bulshada laga helaa saddexdaasi maxay yihiin saddexda baraha bulshada laga hele ee mufakerkan cusub ee hadda erayadan keenay uu nala isticmaalaya waa saddexdan wuxuu yidhi saddex baa baraha bulshada laga helaa haye bedow wax qora bedow wax qora haye bukaan hadlaaya waa labo baadi mas-uula waa saddex saddexdaasaa laga helaa ayuu yidhi u fiirso saddexda baraha bulshada laga helaa kow midka koowaad waxaa weeye waa bedow wax qora isagii baa bedow ah waxbuuna qorahayaayo qoraallo dheer dheer buu soo qorhayaa waana bedow bedow aan waxba ogeyn oo aan wax uu og yahay jirin akhriya adduun midna waxba ka ogeyn weeyaan markaad qoraaladiisa fiirsay waxyaalaha uu ku hadlayo waa kow ama qabiil ha caayo ama dad ha dacaayadeeyo ama wararka heer galbeedku ay leeyihiin iyo kuwa qurunka iyo wararka gaalada ha soo guuriye waxa uu qorahayaa maba ahanba wax loo baahan yahay oo noloshu ay u baahan tahay nolosha akhriya midda adduun midna uma baahna waxyaalaha uu qorahaya badowgaasu waa kow waa ninka koobaad waa bedow wax qora gartay bedow wax qora waa midka koowaad waa midka labaad waa bukaan hadlaay waa bukaan oo calooshu ka bukaa oo oo waa quluubuhum maradlunti fasaadahumullahu maradlu waa nin qalbiga ka jirin oo maaragtay weliba maralkii maaragtay ku batay oo haddii ilaahay idmahayo haddana uun baraha bulshada soo fadhiyo afar iyo labaatan sac waxa uu sheegahaye iyo hadalka waa nin buko u baahan in cisbitaal la dhigo haddana dad baa dhegaysanayo intaasoo boqolaha ku xidhan oo waa loo qoslaya waa loo sacbinhayaayo layg baa loo saarahayaa suulka lagu kaawucinhayaayo waana bukaan hadlahay waa ninka caafimaadki ama la dhehila waalaya hala xidhxidho bukaan hadlahaya weye kaana waan garanay waa ninka saddexaade waa baadi mas-uula waa mas-uul baadi aho dowladda maraykankaa sidaa tidhi iyo dowladda jahina saasa yeeshay iyo dowladda heblaayaha sidan yeeshay iyo gebigiisaba tusaalaha uu soo qaato caqligiisa kama imaado caqligiisaba kama imaadaba wax alla wax tusaale uu soo qaato waa dadyow kale iyo caqliyadooda isaga caqligiisu ma fekera waa baadi neef baadi ahoo kolba heerkii uu ka hoydo ama ucaaw soo dul fadhiista ay maalaan yuu ka dhigan hadde mas-uul baadiu marka muxuu kugu soo kordhinhaya mas-uul baadiu wax uu soo kordhinhayo ma lahan xilna intuu soo kordhiyo dadna waxuma tarahayo mas-uuliyadna ma soo kordhinhayo marka qoraagan wuxuu leeyahay haddii laha idmaayo saddex ayaa baraha bulshada laga helaa waa bedow wax qora bukaan hadlaaya iyo baadi mas-uula saddexdaasaa baraha bulshada laga helaa ayuu inaan leeyahay mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi ninkuu digay kuma dilin ninkuu digay kuma dilin waa run hadduu ninku kuu digo dee dilba meesha ma yaallo wuu unkuu digay difaac galde yaan hadhow lagu gaadinba maxaaba uuba kuu digay adiguna aayar hawshaada qabso